Bulshada ka nool degmada Hufeyn ee gobolka Bari yaa si isku tashi eh weliba iyo ka bilaabana dhismaha garoonka diyaarado ee degmadaasaya si garoonka uuse qayb weyn ku qaadada walyaabo la kormariyi doona degmada madalaha lakadaa furaya garoonka dhismishi yo weliba ku qayb galaya guddoomiyaha degmada Hufeyn waana eh guddoomiyaha golaha deegaanka Axmed Abshira waxaana ku mid ah xildhibaanada golaha deegaanka guddoomiyaha ururka hanraabta odayaalka dhaqanka ganacsata iyo waxaana ku mid ah bulshada ka nool degmada Hufeyna dhammaan mas-uuliyiintii ha ku qayb gali daafurka dhismo garoonkan ah iyo ha dhawaayeen iyagona tan iyo ka sheegeen inay kaalin weyn ka qaadan doonta horumarinta degmada oo aan ku sugannahay gegida diyaaradaha ee laba rugood leh laba rugoodle markaan ka sheekeeyo maaha garoon hadda dilaadan ka dhigay arrintiisu bilow tahay waa garoon soo shaqeeya ee loogooyinka ku jira soomaaliya kamaniyo badan inay ku soo shaqaysteen hadda dadku waxay isu taageen inay riblatation ku sameeyaan dayacti ku sameeyaan waxaan la go-aansaday inuu dadka puntland ku nool uu faa'iido weyn u leeyahay iyadoo ay tahay meesha laga sameeyey laba rugoodle airboortis shan talaalka waddada dheer ee bari ilaa minraasi ilaa iyo magaalo madaxda u ah shan talaal oo lagaga faa'iidaysan karo ganacsi badan garoonkaas saaka ayaanu xarig jarray ilaahay waan ugu guuleeyey waxaan isku tashi baana lagu sameeyey waxaan ku soo dhaweynaynaa dhammaan dadweynaha soomaaliyeed gaar ahaan puntland ganacsatadeeda garoonkan wax badan baa laga faa'idaysan karaa
saaka waxaan joognaa garoonkii degmada ufeyn ee laba rugood leh oo lagu daahfurayo inuu noqdo garoon ay ka soo degaaniin ay alaab iyo wixii loo baahan yahay oo ka mid a garoommada puntland ama soomaaliya anoo ku hadlaya afka golaha deegaanka ee degmada ufeyn kana turjubaya shacabka reer ufeyneed iyo deegaanka urcaleed dhammaantood waxaan soo dhaweynaynaa furitaanka garoonka inuu noqdo garoon loo sameyn yahay oo ka mid ah garoomada puntland loona isticmaali karo ay ashyaa oo kala duwan ma aha wax garoonkani mid u xiran hal shay oo ka mid a barnaamijyada u isticmaalaan dadka qaybtiis la yidhaahdo garoonka qaadka oo kale ah maaha laakiin waa garoonkii ka mid a garoomada puntland saakan waxaan u joognaa daafurkeedii waxaan aan leenahay oo aan u sheegaynaa soomaaliya iyo intaa uu codkeeyuhu gaaroba inuu yahay garoonkaasu garoon internationaalah oo waxa weeyaan maxaan ku idhaahaayey guddoomiyaha degmada ufeyn ee gobolka bari mudane axmed abshira yaa bulshada iyo ganacsatada degmada anka baaqi inay ku qayb qaadana dhismaha garoonka silindeer iskutashi biliiringa dad walba oo raba bulsho walba oo rabta inay ka ganacsato deegaankana wax kusoo kordhinaya wax badan buu kusoo kordhinaya deegaanka socod kusoo kordhinaya dhinaca caafimaadka qofkii xaalada emergency nugu soo kordhinaya inaan diyaarada kaa faa'idaysano wax badan baanu insha allah ka faa'idaynaa marka waxaan rajaynaya barnaamijka in lagu soo dhawaado waxaan leeyahay si gaar haddaan bulshada ula hadlo waxaan leeyahay weliba hogadii howlka madaalagu leeyahay hogadii hawl badan baynu sugayna golahayna deegaanka iyo bulshadana isku tirsan